magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga dareemayaa inuu isbeddel ku yimid suuqa sarifka lacagaha qalaad gaar ahaan sarifka doolarka iyo shilinka soomaaliga qiimaha doolarka ayaa kor u kacay taasoo sababtay in sidoo kale sarifka shilinka soomaaliga uu isbeddel ku yimaado cabdulaahi cabdi xuseen oo kamid ah sariflayaasha magaalada jawhar ayaa ka warbixiyey sababta ka dambeysa isbeddelkan isagoo sheegay in maalmihii ugu dambeeyey uu sicirka doolarku sare u kacay wuxuuna tilmaamay inay saameyn ku yeelatay ganacsatada iyo macaamiisha isticmaala labada lacag waxaana joognaa oo aan ku sugannaanay sida hadeertan ku muuqato suuqa weyn ee suuqa sarafka ee qalaadka lacagta sarafka islamarkaas lagu sarafo doolarkana xasaasigiisa baryahan waa saa'id ayuu kululyahay sidii hore uu ahaan jiray si ka bedelan ayuu marayaa doolarka ibo uuna kacsanyaya doolarka awel adig waxaad ku ogey doolarka isagoo maraayo boqolkiisa saddex milyan in la qabanaayo ninkii doolarka wada saddex milyan inaa la siinaayo oo bixintiisana ay tahay saddex milyan iyo konton kun hadeertaan doolarka qabashadiisa ayaa maraysa saddex milyan iyo saddex milyan iyo konton kun qaybta bixintiisana waxay maraysaa saddex milyan iyo siddeetan kun amba soddon kow lacagta yaryaroogo kalenta saas ayaan ku sarrifaynaa doolarka baryahan wuu kacsan yahay saasigiisa saa'id ayuu u kululiyaybo wallaahi sababta keentay inuu kor oo u kaca dhibaatada jirtaa waxaa ah awal shilinkii iyo doolarkii labadu way kala badan yihiin shilinkii ayaa zaa'id u soo koray marka waa shilin soomaaligii ayaa maalmahan zaa'id ah doolarka ayaa dib usii yaraaday sidaas awgeed ayuu u qaalay baalki marka sidaas la ajli awgeed oo u kacsanyaya baalka maalmahan waaba shilin soomaali maane doolar socodshadiisa dhanaba yarab wuxuu u kacsanyaya sidaas waa markastane waxaa dhibaatada dhaliyo amba kor oo u qaado labada meelba labada meel meeshii qofkii islamarkaas aaba zaa'id ku ah amba ka hormaro amba islamarkaas labada meel meeshii koreys ah mar kastaba yani aaba islamarkaas wax ay isku bedelaan hadda doolarka ayaa zaa'id ah maalmahan doolarkadoolarka doolar la-aanaa jirto ummaddii waa doolar la-aanta shilinkii iyo doolarkii way kala badan yihiin shilinkaa badan doolarka ayaa dib yani islamarkaas aaba u gurtay doolar la-aanaa ka jirta suuqa sidaas laajil aawiida uu kacsanya baalka wallaahi dadku weyba ku yaaban yihiinba baalka hadda maamo oo saaki ii timid waxay samaysay lacag oo waxay watay suuqa ganacsiga joogtay suuqan weyn bacadlaha ee ku sugnayd lacag adiga kun iyo laba boqol camal ee ii keentay waxayna ku qaadatay iyada soddon dhibic shan ee dadka dhammaantood ay wada qaadatay saaki markay ii timid kun iyo laba boqol ee ii keentay shilinkiisa markaasaa waxaan ku yidhaahday maamoy doolarka uu kacsayn sida aad ku ogeydna ma ahayne qaabkaad ku qaatay anagaa qabnuuna soddon dhibic shan anagaa qabnuuna saddex milyan konton kun saddex milyan iyo toddobaatan adiga toban toban waa ku reeba aan yidhaahday marka waa adiga saddex milyan iyo toddobaatan ku keenso saddex milyan iyo todobaatanka habarta idoo ka filcelinayso idoo ka madax adeegayso markii dambe baalka inuu kacsay markay ogaatay aan ka qaaday saddex milyan iyo toddobaatan kun marka baalka uu kacsanya dadkiina bulshadana way ku dhib qabaan markuu qaalaba marka sheegi markay dadka ay la qabsadaan markay sheegi markay dadka ay la qabsadaan islamarkaas ay u bartaan ee mar kastaba wax ay ku gataan laakiin intuu kacsan yahay ilou suuqa ila uu kacsilaa ilaa laba isbuuc amba isbuuc way adagtahay islamarkaasaba dadka inay la qabsadaan isbeddelka sarifka ayaa saameyn ku yeesha nolosha iyo dadka iyo ganacsigaba